wafdi uu hogaaminayeen wasiirka wasaaradda waxbarashada ah dowlad goboleedka galmudug iyo wasiirka ah wasaaradda qorsheynteeda maamulka caasimadda aqoon-yahanooyin siyaasiyiin ah ayaa booqday deegaanka bidhandheere oo ah duleedka caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb halkaa oo ay ku taalo xarunta shirkadda dhaqankaaba oo ah shirkad ay asaaskeeda lahayd gabardha yara taa oo soo saarta qeybaha kala duwan ee saliidda tinta iyo nafaqaadka oo loo suuqgeeyo guud ahaan gudaha dalka ujeedka booqashadan ee mas-uuliyiintan ayaana ahayd dhiirigelinta shirkadda dhaqankaabo iyo maamulkeeda ugu horeyn maamulka shirkadda dhaqankaaba ayaa soo dhoweeyey mas-uuliyiinta iyagana kaga mahad celiyey dhiirigelinta ay ugu yimaadeen nooguna dhigay maaragtay dhiirigelin iyo garab istaagid noogu dhigay mar labaad ayuu mahadsan yahay waddankaanu ahaan jiray waddan asagoo isku filan wixiisa la soo baxa dibadda waxau ka keensadaa ho ay yaryihiin si marka taas loo helo waxaan bilownay aas-aasno waxaa la yidhaahdo isku filaansho dhaqan aan ku fillaanno qaybta annagu aan uga aadannahay dadka kale ee ama ganacsatada kaleeto ama maaragtay isha dhallinyarada soo koraysana sidaas aan ku dhiirigelinno
gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ahna duqa caasimadda maxamed cabdiraxmaan cali maxamed gedoqorow ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin in ay la kala shaqeeyaan qof walba oo deegaanka kusoo kordhinaysa horumar
gabdhaha marka sidoodaba shaqada ay wadaan ummadda soomaaliyeed waxaa qariisi ah oo ku tallaalan waa laga leexdaa waa la tixgelin jiray waana dhaqan wanaagsan marka runtii arrintaas waxaan rabaa ayaduna sidii gabadhaas iyo talki kula taliyey iyo shirkaddan oo dhan maamulkeedii siday qadiyaddaas u wajaheenna waa u mahad celinaa danjire axmed cabdisalaan xaaji aadan oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii booqashada ku tegey deegaankanna ayaa u mahad celiyey maamulka shirkadda dhaqankaabo isagoona ugu ku dhiirigeliyey bulshada deegaanada galmudug in ay u jihaystaan dhinaca wax soo saarka gaar ahaanna warshadaha meeshaa bannaanka aa waxaa aragteen laga samayn karo qof walba oo maaragtay waxaan qabaa inuu ku dhiiranaanayo in waxyaabo kala badanna la samayn karo runtii waa soomaalidu hal dhaqanay leedahay oo ah badanka curiyaal badan ma laha soomaalidu ma curiso wax meel kastoon joogo laakiin markii wax la curiyo aad ayay u dabagalaan yani dad boqolaal ayaa ka dhalata waxaan aad u xasuustaa waagii kii aan dalka dib ugu soo noqonnay anigii asxaabtay oo aan idaacadda furnay idaacad bribatiyaa la dhisi karaa oo lacag laga samayn karaa waxa aaminsanaa aaday u yaraayen laba sano ma aanaan gaarin markii toban idaacadood la furay caawana ma u malayna inta idaacadood furan aniga hadda ma garan karo marka keliya waxay u baahan yihiin soomaalidu dad wax curiya marka ubax iyo shirkadda dhaqankaababa waa runtii waa uga mahad celinaynaa waanu ku dhiirigelinaynaa yacni hawsha iyo qabteen waana aaminsanahay in dad badan oo soomaaliyeed ama deegaankan ama deegaano kale ay isku dayi doonaan wax badan inay qabtaan ugu dambeynna wasiirada wasaaradda qorsheynta iyo waxbarashada ee dowlad goboleedka galmudug oo munaasabadan dhiirigelinta ah ee shirkadda dhaqankaabo ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dowlad goboleedka galmudug ay diyaar u tahay dhiirigelinta qof kasta oo kobaca iyo wax soo saarka deegaan ka qayb qaata dhaqankaabana ay qayb ka tahay
ma aysan ogeyn waxaa dhaqankaaba ka jira iyo in meel production intaan la eg wax soo saar intaan la eg meel samaynaysa oo xarumihii la sheegay oo tirada badnaay oo soomaaliya ku kala yaalla meel wax looga iibgeeyo inay tahay qof u haysatay oo takhayulaysa oo maskaxdeeda ay arrintaasu geli kartayo ma jirin sidaas darteed hawshaasu inay qayr kugu aheedaa dadka dhammu isla qireen uga mahad celinoo dhaqankaaba iyo tiimkeeda inay ku dhiiradeen ayagoon hore loo aqoonin inay maaragtay caasimaddii eryadeeda ay ka sameeyeen mashruuc intaan la eg oo haddana success a guulaystay oo maaragtay runtii loo heeloon yahay dal iyo dibad meelaha xarumaha laga sheegay runtii waxaan qabaa iyo meelo kaleba inaan runtii annagu aan noqonno ambasadors aan noqonno dhowaan ayay ahayd markii xal waara laga gaaray ceelbiyood is-hortaag lagu sameeyey kaa oo laga hirgeli lahaa xarunta shirkaddan dhaqankaaba ay ku leedahay deegaanka bidhandheere ee duleedka caasimadda